Nadaafadda ayaa qayb weyn ka qaadata bilicda deegaanka. Xeebahana waxa ay ka mid yihiin goobaha sida weyn ugu baahan in la ilaaliyo nadaafadooda si sare loogu qaado bilicda xeebta, loogana hortago caafimaad darro ka dhalata nadaafad darrada. Xeebta liidata ee magaalada Muqdisho waxa ay ka mid tahay xeebaha caasimadda ee maalmaha fasaxa sida Khamiista iyo Jimcaha ay u damaashaad tagaan bulshada Muqdisho. Haddana ma jirto cid si gaar ah markaasi uga shaqeysa nadaafadda xeebta. Dhalinyaro isxilqaantay oo ka mid ah aqoonyahanada caasimadda ayaa olole nadaafadeed ka sameeyay xeebta liidata ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo xeebta ka gurayay bacaha iyo qashinka daadsan xeebta, taas oo kaalin ka qaadanaysa bilicda deegaanka iyo fayadhowrka bulshada. Dhalinyarada oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa ka hadlay waxa ku dhaliyay in ay sameeyaan ololaha nadaafadeed.
magacaygu waa cabdisamed xasan siid cali saakay waxaa ku sugannahay xeebta liido annagoo ka soconno hay-adda m b d o waxaa halkaa maanta aa ka qabanaynaa waxay tahay inaa balastigyada ama bacaha oo xeebta yaalaan inaa ka nadiifino bacaha saamaynta ay leeyihiin cid kasta way ka warqabtaa bacaha halka mar la isticmaalo beri iyo baddabu saamayn ay ku leeyihiin bac haddii oo si xeebta haddii la dhigo ee biyaha ay qaadaan malaayiga badda ku jirto ee madaxa ay u gasho quudkiisii iyo sidii wax uu raadsan lahaayna ma lahan mana iska bixin karo marka bacaha saamaynta ay leeyihiin waa ka warqabnaa saas darteed maanta waxa waaye jimcooyin badan hore oo usoo qabanay saakana waa joognaa waana sii rajeynaynaa inaa maxallidahay aa ka qayb qaadanno deegaanka nadaafadiisa magacaygu waa sucaadi nuuno xasan waxaan ka mid ahay hay-adda m b d o waxaa maanta aad ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb qaadanay nadaafadda ama bilicda maxaa la dhahaa badda sidoo kale maandhaweed waxaan aad ugu booqanay isbeddelka cimilada weli wadnaa kaamamka daraad kusoo sameynay haddana waxaan aan ku guda jirnaa maanta ama guda aan yacni aan ku howl jirnaa inaan badda liida aan nadiifinay howshan insha allah ay hore usii soco doonto waa mahadsantihiin magacayga waa khtar asan maxamuud waxaan ka mid ahay tiimka howlwadeennada m b d o waxaan maanta imaanay xeebta liido oo jimco walba ka soo qayb galno oo aan nadaafino runtii dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waxaan u dardaarmanaa inay waddankooda quruxsadaan xaaqdaan dhirku beeraan mar walbana m b d ahaan waxaan u taagannahay inaan dalkeena qurxinno hadday noqoto ku beerista dhirta hadday noqoto nadiifinta xeebaha hadday noqoto nadiifinta goobaha lagu tuura bacaha kuwaasoo dhibaato ku ah dalkeenna iyo xoolaheena intaba waxaan qof walboo dhallinyaraal ayaa dalkan cidikaama xigto adiga iskale dhiso quruxso ka ilaali waxyaabaha dhibaatada ku ah waddankeennu waa wadnaheenna wada shaqayn wacan